sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka badda ee dowladda soomaaliya ayaa xalay lagu dilay degmada dhaarkinley ee magaalada muqdisho maxamuud gaafo oo ahaa korneel ayaa lagu dilay gudaha degmada dhaarkinley markii ay rasaas ku fureen rag hubaysan oo aan haybtooda la garan wariyaha v o a seinab abuukar maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada muqdisho taliyaha ciidanka badda soomaaliya jenaraal faarax axmed qare ayaa v o a u xaqiijiyey in korneel maxamuud gaafow ay toogasho ku dileen rag bastoolada ku hubaysan xilli uu ku weysaysanayay ilinka hore ee gurigiisa oo ku yiilay degmada dharkeenley fiidnimadii xalay taliyuhu waxa uu intaa ku dareen korneel maxamuud uu taliyo ka ahaa saldhigga ciidamada badda ay ku leeyihiin gobolka banaadir kooxaha dilka geystay ayaa la sheegay in islamarkiiba ay ka baxsadeen goobta lamana garanayo sababta ka dambaysa dilka inkasta oo saraakiisha ammaanku ay sheegeen inay ku raad joogaan dhanka kale waxaa xalay bamgacmeed lagu weeraray guriga guddoomiyaha degmada waaberi uu ka degan yahay degmadaasi axmed meyre makaraan inkastoo guriga uusan khasaare u geysan ayaa misena waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan afar qof oo jaar la ahaa guddoomiyaha la weeraray guddoomiyaha ayaa dhankiisa v o a u xaqiijiyey in gacanta lagu dhigay nin la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey weerarka islamarkaana ay ku wareejinayaan hay-adaha amniga dowladda inkastoo xaaladda ammaanka magaalada muqdisho ay soo hagaagaysay muddooyinkan ayaa misena labadii toddobaad ee ugu dambeysay waxaa magaalada ka dhacayay dilal qorshaysan meydadka afar nin oo jirkooda ay rasaas ka muuqato ayaa shalay lagu arkay degmada daynayle ee gobolka banaadir taas oo walaac hor leh ku abuurtay qeybaha bulshada saynab abuukar v o a muqdisho